kitaabkii labaad ee boqorradii cutubka shan iyo labaatanaad oo sannaddii sagaalaad oo boqortinimadiisa bishii tobnaad maalinteedii tobnaad ayaa nebukadnesar oo ah boqorkii baabuloon iyo ciidankiisii yeruusaalem ku kaceen oo intay hor degeen ayay qalcado hareeraheeda ka dhisteen oo sidaasay magaaladii u hareeraysnayd tan iyo sannaddii kow iyo tobnaad oo boqor sidkiya oo maalintii sagaalaad oo bishii afraad ayaa abaartii magaaladii aad iyo aad ugu xumaatay oo sidaa daraaddeed dadkii dalka degganaa cunto ma haysan markaasaa meel magaalada ahayd la jebiyey oo raggii dagaalka oo dhammu intay habeennimo carareen ayay mareen jidhkii riddii u dhaxaysay labada derbi oo ku agtiil beertii boqorka oo boqorkiina wuxuu maray jidhkii caraaba haddaba reer kaldayiin waxay ku wareegsanaayeen magaalada laakiinse ciidankii reer kaldayiin ayaa boqorkii eryaday oo waxay ku gaadheen bannaankii yarixo oo ciidankiisii oo dhammuna way kala firdheen oo markaasay boqorkii qabsadeen oo boqorkii baabuloon ugu geeyeen riblaa wayna xukumeen oo sidkiya wiilashiisiina hortiisay ku laayeen dabadeedna sidkiya indhihii bay ka soo bixiyeen silsiladona bay ku xidheen oo waxay u kaxeeyeen baabuloon haddaba bishii shanaad maalinteedii toddobaad oo ahayd sannaddii sagaal iyo tobnaad oo nebukadnesar boqorkii baabuloon ayaa waxaa yeruusaalem yimid nebusaradaan oo ah sarkaalkii askarta oo ahaa addoonkii boqorkii baabuloon markaasuu gubay gurigii rabbiga iyo gurigii boqorka oo wuxuu kaloo gubay guryihii yeruusaalem oo dhan kuwaas oo ahaa guri kasta oo weyn markaasaa ciidankii reer kaldayiin oo dhan oo la socday sarkaalkii askarta waxay wada dumiyeen derbiyadii yeruusaalem ku wareegsanaa oo nebusaradaan wuxuu maxaabiis ahaan u kaxaysay dadkii magaalada ku hadhay iyo kuwii cararay oo u galay boqorkii baabuloon iyo intii dadkii faraha badnaa kaadhay laakiinse sarkaalkii askartu wuxuu ka tegey dadkii waddanka ugu liitay inay ahaadaan kuwa carabka iyo beeraha kale ka shaqeeya markaasaa reer kaldayiin jejebiyeen tiirarkii naxaasta ahaa ee guriga rabbiga ku jiray iyo saldhigyadii iyo berkaddii naxaasta ahayd oo guriga rabbiga ku jirtay oo naxaastoodiina waxay u qaadeen baabuloon oo waxay kaloo u qaadeen dheryihii iyo majarfadihii iyo alaabta laambadihii lagu safayn jiray iyo malqacadihii iyo weelashii naxaasta ah oo lagu adeegi jiray oo dhan oo sarkaalkii askartu wuxuu la tegey dabqaadayaashii iyo madiibadihii intii daabka ahayd daab ahaan buu u qaaday intii lacagta ahaydna lacag ahaan labadii tiir iyo berkaddii iyo saldhigyadii uu sulaymaan u sameeyey gurigii rabbiga dhammaan weelashaas naxaastoodu miisaan ma lahayn oo tiirarka midkood sarajooggiisu wuxuu ahaa siddeed iyo toban dhudhun oo korkiisana waxaa saarnaa taaj naxaasa oo taajka sarajooggiisuna wuxuu ahaa saddex dhudhun wuxuuna lahaa shabag iyo rumaano taajka ku wareegsan oo kulligoodna waxay ahaayeen naxaas tiirkii labaadna waxan oo kaluu lahaa iyo shabag oo sarkaalkii askartu wuxuu kaloo kaxaystay saraaya oo ahaa wadaadkii sare iyo sameya oo ahaa wadaadkii labaad iyo saddexdii erjoog oo wuxuu magaaladii kala soo baxay sarkaal u sarreeyey raggii dagaalyahanka ahaa iyo shan nin oo mid ahaa kuwii boqorka hor joogi jiray oo magaaladii laga dhex helay iyo karraanigii sarkaalka ciidanka ee ururin jiray dadkii waddanka iyo lixdan nin oo ahaa dadkii dalka degganaa oo magaalada laga dhex helay markaasaa nebusaradaan oo ahaa sarkaalkii askartu iyagii kaxeeyey oo riblaa ugu geeyey boqorkii baabuloon markaasaa boqorkii baabuloon iyagii ku laayey riblaa oo ku taal dalka xamaad oo sidaasaa dadkii yuhuuda dalkoodii looga kaxaysay iyagoo maxaabiisa oo dadkii dalka yuhuuda lagaga tegey oo nebukadnesar oo boqorkii baabuloon ahaa uu uga tegey kuwaas wuxuu taliye uga dhigay gedaliya ina aqiiqaam oo ahaa ina shaafaan haddaba saraakiishii ciidamada oo dhammu iyaga iyo raggoodii markay maqleen in boqorkii baabuloon uu gedaliyaha ka dhigay taliye ayay gedaliyaha ugu yimaadeen misra oo kuwaasi waxay ahaayeen ismaaciil ina netanya iyo yoxanaan ina qareex iyo seraaya ina tanhumed oo reer netofaa ahaa iyo ya'asanyaa oo uu dhalay kii reer macakaad iyagii iyo raggoodiiba markaasaa gedaliyaa u dhaaltay iyagii iyo raggoodiiba oo ku yidhi ha ka cabsanina addoommada reer kaldayiin haddaba dalka degganaada oo boqorka baabuloon u adeega oo waad nabdoonaan doontaan laakiinse bishii toddobaad ismaaciil ina netanyah oo ahaa ina elishamaac oo faracankii reer boqor ahaa ayaa yimid oo isagoo toban nin wata markaasuu dilay gedalyaah oo uu dhintay isaga iyo yuhuuddii iyo reer kaldayiin oo isaga misbaah la joogayba markaasaa dadkii oo dhan yar iyo weynba iyo saraakiishii ciidamada way kaceen oo waxay tageen masar waayo waxay ka cabsadeen reer kaldayiin oo sannaddii toddoba-iyo tobnaad intii boqorkii dalkii yuhuuda oo yehoyaakiin ahaa uu xidhnaa bishii laba iyo tobnaad maalinteedii toddoba iyo labaatanaad ee wiil merodag oo ahaa boqorkii baabuloon sannaddii uu boqor noqday ayuu xabsigii ka soo bixiyey yehoyaakiim oo ah boqorkii dalka yuhuuda oo si roon buu ula hadlay oo wuxuu carshigiisii ka kormariyey carshigii boqorraddii isagii baabuloon la joogay oo dharkiisii xabsiga ayuu beddelay oo hortiisuu wax ku cuni jiray had iyo jeerba cimrigiisii oo dhanba oo xagga masruufkiisana boqorka xaggiisa waxaa laga siin jiray masruuf joogtaa oo maalin kasta qayb buu heli jiray cimrigiisii oo dhan